galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacaddeenna galabnimo oo idinkaga imaanaysa v o eda
waa maalin sabti ah bisha agostona waa toddoba-iyo labaatan sannadka labada kun lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo jaamac buulle jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa dhegaystayaal ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda qaxootiga soomaalida ah ee ka soo laabanaya kenya dadkan la celinayo loo samaynin goobayay wax ku baran lahaayeen hadda kenya markay joogaan dhallinyaradu waxbarashay haystaan waxaa laga yaabaa shaqooyin inay haystaan ilaa heer jaamacadeed iyo heer secondary iyo faa'iido badan baa waxbarasho badan bay qabanaya shaqo dadkii noocaasa markii la celiyo oo mashaariic shaqo abuur aan loo samaynin oo dibudejin aan loo samaynin oo haddii ilaahay kuu simugeliya caafimaad aan loo samaynin haddii la yidhaahdo sidii xoolihii baa la daabulay oo meeshii baa lagu celini waxaan u sheegnay inaannu walaac ka muujinayno security issue
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan maalinta xuquuqda aadanaha ee soomaaliya barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in xaaladda syriya ay ka sii darayso tan iyo markii xabad joojinta lagu dhawaaqay bishii labaad ee sannadkan balse kerry ayaa sheegay in ay maraykanka iyo ruushka isaga soo dhowaadeen sidii hore laakiin la fili karo in is-afgarad dhinacyo badan taabanayo uu dhaco john kerry ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada geneeva ee dalka switzerland shalay kadib wadaxaajood saacado badan qaatay oo uu la yeelanayay sergey lo labrof wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ergeyga ergeyda labada dal ayaa isku dayeeyey in ay heshiis ka gaaraan arrimaha ay ka midka yihiin wada shaqaynta militari oo dhex marta iyo wadaagga macluumaadka sirdoonka si ay uga guulaystaan isista ku sugan syriya booliska dalka bangaladesh ayaa sheegay inay dileen ugu yaraan saddex ka mid ah kooxo xagjir ah kadib weerar ay ku qaadeen goob ay ku dhuumanayeen oo ku taalla duleedka magaalada caasimadda ah ee dhaka taliya ka tirsan ciidamada booliska oo lagu magacaabo sanwaar xuseen ayaa sheegay in dadka la dilay looga shakisanaa inay ahaayeen maskaxdii soo abaabushay weerar ay dad badani ku dhinteen oo bishii lasoo dhaafay lagu qaaday maqaayad ay dadka ajnebiga ah ka cunteeyaan oo ku taalla caasimadda saraakiisha ayaa sheegay in ragga la dilay uu ku jiro tamiim axmed jowdari oo haysto dhalashada dalka kanada balse asal ahaan ka soo jeeda dalka bangaladesh waxaa la rumaysan yahay inuu soo abaabulay weerarkii ugu xumaa ee argagixiso ee ka dhaca dalkaasi kaasoo lagu dilay ilaa iyo labaatan ruux oo ajnebi ahaa kooxda daacish ayaa sheegatay weerarkaasi oo dhacay labadii bishii julaay ee sannadkan
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si wada jira u cambaareeyey tijaabada kuuriyada waqooyi gantaalkeeda riddada dheer ee ay dhowaantan samaysay cambaareyntan xooggan waxaa sidoo kale taageeray shiinaha oo ay xulufo dhow yihiin kuuriyada waqooyi shan iyo tobanka xubneed ee golaha ayaa jimcihii war ku sheegay inay si hoose oo wadajira ula socdin doonaan xaaladaha islamarkaasna ay qaadi doonaan tillaabooyin muhiim ah wararka laguma sheegin waxay noqon doontaa tillaabooyinkaasi warka cambaareynta ayaa yimid kadib markii wadaxaajood dhowr ah lala yeeshay shiinaha taas oo hore iyadu u ayidsanayd soo jeedinta cambaareyntaasi oo uu maraykanku ka soo diyaariyey iyadoo maalin baroordi qaran ah ay ka bilaabatay dalka talyaaniga ayaa waxaa maanta oo sabti ah sii yaraanaysa rajada laga qabo in naf loogu tago dadka weli ku maqan burburka hoostiisa kadib markii ay kooxaha waxbadbaadiye ay dib u soo laabteen iyaga oo gacmo maran waxaa aad u yar fursadda ah in dad nool loogu tago guryaha uu dumiyey dhulgariirkii arbacadii hore ku dhiftay bartamaha talyaaniga gaar ahaan magaalada amatrije madaxweynaha dalka talyaaniga sergiyo matarella oo uu weheliyo duqa magaalada amatrije sergiyo birozi ayaa maanta booqday goobaha uu burburiyey dhulgariirka iyaga oo u mahad celiyey kooxaha gurmadka saraakiisha ayaa sheegay in ilaa iyo imika la helay meydadka laba boqol oo ruux oo laga soo saaray burburka guryaha deegaanka amatrije waxaase weli loo malaynayaa in ay sii korodho tirada dhimashada
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanaysa washington maamulka jubbada hoose ayaa ka walaacsan in dhallinyarada qaxootiga ah ee dib ugu soo laabanaya xeryaha qaxootiga dhadhaab ay ku biiraan maleeshiyaadka al-shabaab guddoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cali gooni iyo mas-uuliyiin kale oo jubbada hoose ka tirsan ayaa arrintan kala shiray u n h c r hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay shirkaasi kadib ayaa isagoo ku sugan nairobi uu wariyaheenna qadar maxamuud xareed uga warramay xaaladda soo celinta qaxootiga soomaalida
kulamadani waxay xambaarsaneen dhowr weji bay lahaayeen marka hore wuxuu ahaa bal qaabkii loo wada shaqayn lahaa u n c r iyo dowladda jubbaland qaabkii ay u wada shaqayn lahaayeen heshiiskii dowladda federaalka ay la gashay annaguna de maadaama state aanu nahay hawshiina ay ku dhacayso in aanu bal cid waxay ku shaqaynayeen aanu helno maamul ahaan waan ka wada hadalnay weliba waxaan si gaara uga sii hadalnay in ay maadaama ay gobolka jubbada hoose ay tahay meesha hawshu ka socoto ama xadka uu yahay in annagoon waxba ka ogeen ay dadkii aysan iska soo noqonin ama haddii ilahay kuu simagolyahay aysan iska soo xaraynin intay dhooble iska yimaadaan oo si yaalaha hoos hoose ay wax u dhammeeyaan middaas waan ka wada hadalnay marka markii hore idinku ma cabashaad ka tabanayseen u n c r arrintaa ku saabsan u n c r maaha dhammaan hay-adaha ama international ha ahaadeen ama localba ha ahaadeen cabashooyin badan baan ka jirto kow siday u abuurmeenba xilligii burburka dowladda soomaaliya waxay dowladdu shaqadii ay qaban lahayd bay gacanta ku hayaan marka waxaa loo baahan yahay haddii aysan jirin dowlado xoog badan ama isteedyo xoog badan ama dowlad federaal xoog badan oo wadankii oo dhan koontaroosha oo maamusho oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo amni ahaanba aysan jirin intay wadaan maamulada jira inay la shaqeeyaan maxaa ku jaban in dowladda ay soo maraan oo dowladda saas ogala shaqeeyaan waan garan lana waxyaalaha aanu dareennay ee intaa aan ka soo hadalnay dowladdu wasiiradu ay ka hadleen madaxweynuhu ka hadlay anigu aan ka hadlay middo badan ka hadalnay haddana wixii waxayse soo tarahaya male marka hadda waxaanu taagannahay nf is nf yacnii xaaladdu marka halkaa ma gaadho waa meesha u dambaysa weye marka arrintaas waan ka wada hadalnay waxaa kaloo ayadana muhiimeedu aan ka wada hadlay dadkan la celinayo loo samaynin goobayay wax ku baran lahaayeen hadda kenya markay joogaan dhallinyaradu waxbarashay haystaan waxaa laga yaabaa shaqooyin inay haystaan ilaa heer jaamacadeed iyo heer secondary iyo faa'iido badan baa waxbarasho badan bay qabaan iyo shaqo dadkii noocaasa markii la celiyo oo mashaariic shaqo abuur aan loo samaynin oo dibudejin aan loo samaynin oo haddii ilaahay kuu simageliya caafimaad aan loo samaynin haddii la yidhaahdo sidii xoolihii baa la daabuli oo meeshii baa lagu celini waxaan u sheegnay inaanu walaac ka muujinayno security issue ninka dhallinyarada ee secondary kaga baxay ee kenya kaga baxay ee markuu la celiyo aan waxbarasho helin shaqana helin maxaa ka iman kara so waxaa iman kara markaa inuu ama baddii aado oo uu tarhiibo inuu nolol ma hayste ama in uu si sahlan u galo nimankan dhallinyarada afka duuban inuu u galaa yaa sahlanaanaysa ma kala hadasheen arrintan haddii aad kala hadasheen u n h c r maxay ka yidhaahdeen sidoo kale dowladda kenya ayaa iyaduna raraysa qaxootigan oo soo saartay amarka lagu rarayo iyadoona ma kala hadasheen
anigu dowladda kenya kalamana hadlin arrintaas laakiin u n c r ta waan kala hadlay hay-adaha kale ee ama dowladaha kale ee kharashaadka bixiya downariska ama caawimaadka ku caawiya u n c r ta lafteeda ama u n ta na waan kala kulannay kuwa hay-adahooda dowladaha waaweynka sida dowladda norway dowladdan maraykanka jarmalka dowladaha badan baan kala kulmay arrintaas walaacaasna waan ka muujiyey runtii waana wax fakti oo la taaban karo cad wey waayahay guddoomiyihii gobolka jubbada hooseha tahay dadkii qaxootiga soomaaliyeed ee xeryaha dhadhaab way bilaabatay in dib loogu celiyo dalka sideed oo la socotaan arrintan ilaa hadda tirada qaxootiga soomaalida ee la soo celiyey maxaad ka haysaan arrimaha socda maxaa ka ogtihiin dadkan horta dad la celiye maa waa dad iskood u noqday wey si ay u socotana hadda kolley si aan annagu hadda raalli ka nahay maaha ama jubbaland ha ahaato ama dowladdan gobolkan jubbada hoose ha ahaada qaabka hadda ay ku waddo u n c r ay dadka noqonaya ku waddo qaab aan raalli ka nahay maaha waana u sheegnay transparency maaha daahfuranna ma aha accountabilityna male coordinationna male communicationna male intaba midna male dadka marka la daadgureeyo oo dhadhaab laga daadgureeyo oo dhooble la geeyo ma dhoobley baa looga haraa een, xaggee dadkan la geeyaa dadkan waa laba dad waa transit oo way sii socdaanoo een, qaybaha kale ee soomaaliya aadan gobolladooda qaybna waa dad reer jubbaland ahoo ah, meelahii ay ka yimaadeen marka hore ka qaxeen bay tagaan badhaadhay aadaan afmadoobay aadaan dhoobli lafteeday joogaan kismaayay yimaadaan doolow iyo haddii ilaah kuusoo garbahaare iyo gedi iyay aadaan waa dadka reer jubbaland dadka kale ee ka yimid gobollada kale sida baay iyo bokool iyo xamar iyo hiiraan iyo meelahooday bay aadaan transit bay nugu yihin marka labadaa weji wey xaalad amni baa ka jirta gobollada yaa marka mas-uuliyadda amniga dadkan yaa qaadaya Um, annaga ka jubbaland ahaan laba arrimood baan ballan qaadnay unsaarte iyo markay noo imanahayeen roordahayeen waxaan ballan qaadnay dadkana waa dad soomaaliyeed haddii la- loo samaynayo dibudejin iyo dhul iyo mashaariic dhulkii diyaar baa lena meel kasta dhul baan bixinay Eh, waxaan kaloo ballan qaadnay dadka amnigooda inaan sugno ilaah baa amniga sugan laakiin inaanu amnigooda sugayno een, oo haddii ilaah kuusmagulya aysan dhibaato ku imanin een, xagga amni darra ah labadaasba waan ballan qaadnay kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid cali gooni guddoomiyaha jubbada hoose oo u warramayay wariyaheenna qadar maxamuud xareed
galab wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaanaysa washington markaana muqdisho soomaaliya ayaa maanta xustay sanad guuradii saddexaad ee maalinta xuquuqda aadanaha soomaaliya mas-uuliyiinta dowladda ayaa ku baaqay ilaalinta xuquuqda caruurta munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho waxaa warbixintan nooga soo diray waryaheena xasan kaafi qoyste munaasabadii ugu ballaarnayd ee lagu weyneynayo maalintan ayna ka qayb galeen wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ayaa lagu qabtay hotel jasiira waxaana halkudhiggeedu uu ahaa ilaalinta xuquuqda carruurta iyo sidii looga hortegi lahaa in la askareeyo iyadoo ugu horreyna uu goobta ka hadlay wasiirka amniga cabdirasaaq cumar maxamed oo sheegay in markii uu xilka qabtay uu gacan weyn ka geystay sidii carruurta loogu samayn lahaa xarumo gaar ah oo xuquuqdooda lagu dhowro waxaa kaleeto annaga go-aan ah aan qaadanay maalmo dhawood baa mar Washington- washington post baa wuxuu dowladda ku soo eedeeyey in yacni caruur eh, lagu haayo xerooyinka dhaqan celinta weliba lagu haayo maahe in hay-adaha amniga ay isticmaalaan caruurtaas Eh, runtii aniga markaan wasiirka noqdayna in caruur qof caruur lagu haayo meesha waa ka joojina wax ugu horreeya oo aan qabana waxay ahayd inaan office oo human rights office aan wasaaradda u sameeyey een, talabixin iyo assessment qiimeyn kusoo sameeyey hay-adihii iyo xarumihii dhaqancelinta markii lasoo sameeyey kadibna go-aan aan qaadanay caruurtii meesha ku jirtay een, in laga saaro oo aan geyno een, centres een, een, ka shaqeeya oo appropriate centres oo howlahaas wax ka qaban kara sidoo kale munaasabad noocan oo kale ah oo lagu qabtay hoteelka israel ee magaalada muqdisho ayaa waxaa xubnihii ka hadlay ka mid ahaa wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka sahre maxamed cali samatar oo sheegtay in maanta ay tahay sanadkii saddexaad ee ay xusayaan maalinta xuquuqul insaanka muhiimna ay tahay in maanta oo kale mudnaan gaara la siiyo in xuquuq xuquuq insaanka la xaq dhowraa tan koowaad waxaa lagu qasbaaya diinteena islaamka tan labaad waxaa loo baahan yahay sharciyo dhowra xuquuqdaas hadba xukuumaddaas dhaqan wanaagga iyo sidii ay u dhowri lahayd een, xaqooda een, shacabka ayaa ku qasba insha allahu tacaala waxaan idi- idinka codsanayaa xukuumadda dambe ee imaan doonta inay inaad ku qasabtaan sidii ay sharciga u dhowri lahayd sidii ay xu- xuquuqda bini'aadamka u dhowri lahayd iyo in sharciyadan sanadkan la dhammaystiray sidii lagu dhaqangelin lahaa ugu dambayntii wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha maxamed cabdulaahi xasan nuux ayaa sheegay in maanta oo kale ay u astaysan tahay in tacadiyadii dhacay ee dhanka xuquuqul aadanaha wax la iska weydiiyo
in bal tacadiyaadkii dhacayna wax laga ogaado horumarada la sameeyeyna in wax laga tilmaamo ee tacadiyaadkaa dhacay hortagoodiina in wax badan muxuu ahaa ee laga tusaaleeyo hadna waxaynu ku jirnaa bii'o aysan suurtagal ahayn xuquuqda aadamuhu u baahan yahay inuu u helo fursad sidii uu rabay haddii uu helana inaysan muuqanin oo aad moodo waayahan dambe inaynu u badannay dhinaca tabana ama negative oo aynaan inta badan eh, waxa naga maqan ee meelo kale nooga maqaneed duruufta nagu saacidi weyda iyo waxa aynu inagu iska maqnaysiinay inayn aad inoogu kala cadayn baad moodaa maalinta xuquuqul insaanka ayaa la asteeyey toddobiyo labaatankii ogosto sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii xilligaas oo ay shaqaynaysay xukuumaddii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa cabdi faarax shirdoon saacid xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa washington dagaallo ayaa maanta ka dhacay tuulo u dhow magaalada buurdhuuba ee gobolka gado kuwaasi oo ay ka dhasheen khasaare dhinaca nafta ah warkan waxaa goor dhoweyd nairobi nooga soo diray waryahanaga khadar maxamuud xareed sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen laanta nafka soomaaliga ee v o a ugu yaraan toddoba ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay ayaa ku geeriyooday in ka badan shan iyo toban kalena way ku dhaawacmeen kadib dagaal maanta barqadii ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom oo isku dhan ah iyo maleeshiyaadka al-shabaab ku dhex maray tuulada suriyo oo qiyaastii laba-iyo toban kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan degmada buurdhuubo ee gobolka gadow dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ay weerar ku qaadeen saldhig ku yaala tuulada suriya oo ay maalmihii lasoo dhaafay isku aruursanayeen maleeshiyaadka al-shabaab saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ee degmada buurdhuubo ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan khasaaraha ka dhashay dagaalka hase yeeshee goobjoogyaal ku sugan magaalada buurdhuubo ayaa ii xaqiijiyey in magaalada la soo gaarsiiyey askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya kuwaasoo kusoo waxyooloobay dagaalka maanta barqadii ka dhacay tuulada wararka laga helayo tuulada suriya ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamada dowlada soomaaliya iyo kuwa amisom ay la wareegeen gacankuhaynta tuulada suriyo khadar maxamuud xareed v o a nairobi
galab wanaagsan dhegaystayaal markaana waxaa idinku soo maqan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa la diyaar ah ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha warqadda ugu horreysa ibraahim aankaaboobe waxay naga soo gaartay aaba salaad diiriye xasan iyo hooye xaawo ciise axmed iyo abuukar salaad diiriye faray iyo hooye xaliime maxamed guuleed yaasiin maxamed guuleed iyo najmo abuukar salaad iyo raxme cilmi ciise iyo sayid cali maxamed guuleed cabdi maxamed ismaaciil iyo dhammaan dadkaasi dhammaan dadkaasi waxa ay hambalyo u dirayaan mustaf aweyd sheekh axmed iyo masbel abuukar salaad oo agoosto shan labaatankeedii arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihin isku waara reerkii lagu nasto lagu nagaado wada jiree nabadgala dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray siciid cabdi cusmaan suudo macalin maxamed iyo shukri macalin maxamed iyo sadiiq macalin maxamed iyo shucayb macalin maxamed nasri macalin maxamed kaltuun macalin maxamed iyo waxay yidhahdeen mustafa macalin maxamed iyo mubaarak macalin maxamed waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan aabba macalin maxamed yuusuf iyo eedo ayaan xasan daahir oo wiil ugu dhashay gulweyn waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaan eebbo uga baryaynaa inuu noqdo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaan leenahay warqaddan waxay naga soo gaartay waa v o a asxaabtiaba ku jirtaba waa xaaruun macruuf xasan iyo ismaaciil xuseen farjar iyo muno cumar xasan cabdifataax daahir jayte iyo maxamed cabdi sandheer iyo sahre ciidla nuur iyo cashe ibraahim aadan caashe cuud ibraahim xasan daandurey dhammaan asxaabtaasi waxay tahniyad u dirayaan ismaaciil mukhtaar cumar iyo sacdiye maxamed nuur oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin noqda kuwa isku waara ubad qayrqabo kala hela aamiin aamiin haye ibraahim falastiin aadnaha iska reebin waabadsan tahay markana waa dhankii sugaanta heestan waxaa la yidhaahdaa bes weeye waxaa wada jir ugu luqeynaya axmed nuur jango ee banaxariistii jannaha ka waraabiye iyo zahra ilaaye
guura dhaankii heshu halkii urka oo marabasaaso jeexjeexan baan lahaa barqabiyaduu qabaa adool beledka weliman dhulbooriyo cagaag badan ilku guura dhaankii heshu halkii guurtaa oo marabasaaso jeexjeexan baan lahaa barqadii adoo qabaa watankuu bareere beere lula kumoode kala baxay haweenkii watankuu bareere beer lula kumoode kala baxay haweenkii barnayaadan xusuusnay inaad boor isa dheeriyo kaba buuda xidhato jidhkaagii bannayso baabuurta iska raacdo bararkoo dhan tiriso sidii xoola baadiya ku soo barida meel kale barnayaadan xusuusnayn inaad boorisa dheeriyo kaba buuda xidhato jidhkaagii bannayso baabuurta iska raacdo bararkoo dhan tiriso sidii xoola baadiya ku soo barida meel kale kuwa soo barbaarin madaa boqol u qaybsama bas weeye ma kala daa kuwa soo barbaarin madaa boqol u qaybsama bas weeye ma kala daa
timaha baxayo dhagbalka gorayada idhaku xaqa sideed uga baxaysaa subuuday gurige iminkum bastay ahay bidhan aragtidaadana beerkuu ida xanuunsado cidna lagama boode adanigu wabilaaye adi barixa shaqa sideed uga baxaysaa
cododka macaane axmed nuur jaangow iyo sahre ileeya waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray falastiin duniya abshir dalfac iyo maqsuud salaad cabdi iyo liibaan xuseen nuur iyo waxay idhahdeen suleymaan cabduqaadir cumar iyo liibaan suleymaan cabduqaadir iyo cumar suleymaan cabduqaadir nuurudiin cabaas xasan bashiir cali amiir waxayna taaniyo dhalasho jecelihiin inay u diraan cumar sheekh maxamed xasan iyo xaaskiisa oo wiil ugu dhashay degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho wiilkaasina waxaa loo bixiyey cabduqaadir cumar sheekh waxayna leeyihiin ha noqdo midkii dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaan leenahay warqadan waxay naga soo gaarta aaba macalin cumar yuusuf iyo aaba macalin maxamuud yuusuf iyo hooyo cibaado macalin maxamuud bilaa wacadde iyo hooyo dahabo macalin maxamuud bilaaw cadde hooyo xabiibo macalin maxamuud bilaaw cadde iyo siciid cabdi cismaan xaaskiisa iyo caruurtiisa sowdo macalin maxamed seegeed iyo caruurteeda shukri macalin maxamed sadiiq macalin maxamed shucayb macalin maxamed nasri macalin maxamed kaltuun macalin maxamed mustafa macalin maxamed mubaarag macalin maxamed iyo bilo macalin maxamed dhammaan dadkaasi oo kala jooga dunida dacaladeeda waxay hambalyo dhalasho farxad la hawada u marinayaan aaba macalin maxamed yuusuf iyo eedayaan xasan daahir oo wiil ugu dhashay magaalada golweyn waxay leeyihiin wiilkaasi soo barbaar noqokii dalkiisa diintiisa anfaca aamiin ayaanu leenahay ibraahim kaalimihii sugaanta aan kugu soo waxaan dhegeystayaasheena usoo qabanaynaa tiir iyo ahaw waxaa wadajir ugu luqeynaya axmed shariif kilar iyo jidda costa
waaw waxaan filayaa heestaasi ibraahim waayo waayo kusoo xasuusta dhinacii warqadaha maadaa qaata masanaa kaa hor qaata aan kugu soo wareejiyo yaasiin maxamed guuleed iyo abuukar salaad diiriye faray ku magacdheer iyo hooyo xaliimo maxamed guuleed iyo najma abuukar salaad iyo raxmo cilmi ciise iyo sayid cali maxamed guuleed iyo cabdi maxamed ismaaciil iyo cabdulaahi nuur maxamed colombo dhammaan dadkaasi waxa ay hambalyo u dirayaan mustaf aweys sheekh axmed iyo masbal abuukar salaad oo waxay yidhaahdeen arooskoodu uu ka dhacay muqdishow waxayna leeyihiin arooskaasi allaha ka dhigo kii lagu nagaado oo lagu nastaa eebanaheda kale si ubad kheyr qaba aamin ayaa leenahay warqadda waxay naga soo gaartay ibraahim cabdirasaaq gees dheere iyo maxamuud gees dheere iyo xuseen gees dheere iyo cabdicasiis gees dheere iyo cabdiqaadir gees dheere iyo maxamuud gees dheere iyo cabdiladiif gees dheere iyo xaabilo gees dheere iyo xaliimo gees dheere iyo dhah gees dheere hani gees dheere faadumo gees dheere waris maxamuud asnado badi cabdi iyo cabdirasaaq jaamac iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan reer gees dheere oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaay tahniyad dhalasho u dirayaan cabdisalaam gees dheere iyo xamdi cadow oo wiil ugu dhashay xerada ifo waxaana wiilkaasi loo bixiyey cabdiqaadir cabdisalaam gees dheere ducadu waxay leeyihin waa xaggiina haye ibraahim duceebal cabdiqaadir waxaa leenahay allaha ka dhigo kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca dhinacii heesaha falastiin haye waxaa noo soo qabanayaa cododka macaan ee ibraahim baadille iyo deeqa axmed raage heestuna waa heestii hee nasiib wacan
هذا المودمارة انتم
allailaah waxaan filayaa haastaasi in dad badan ay waayo iyo wakhtiba xasuustay dhabbaalkanna waxa uu naga soo gaaray falastiin cabdiraxiim ciise cadow iyo liibaan cabdi cali iyo maxamed abuukar ma'da cabdiraxmaan yuusuf sheekh alcadaala cabdinaadir xuseen iyo yaxya cali faarax iyo cabdulaahi iimaan iyo qays hurdaaye iyo mustaf warcadeeye iyo fartuun axmed xasan iyo maxamed cabdulaahi cabdi sabaax iyo cabdiweli xasan jimcaale cawke iyo dhammaanba maamulka iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta soomaaliya waxayna taaniyad u dirayaan ismaaciil mukhtaar cumar iyo sacdiye maxamed nuur oo dhowaantan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin noqda kuwii isku waara eebana oo ubad keyrqaba kale si annaguna aamin ayaan leenahay ibrahim liiskaasaad akhrisay dad asxaabaho badanoo isla soo shaqeynaa ku jira bal adna falastiin mid ayaa ku jira asxaabtaas aan akhriyey oo aan la soo shaqaynay oo weliba farsamayaqaan ay ahaa waagii aan ka shaqaynayay raadiyo muqdisho waa maxamed cabdulaahi cabdi sabax oon leeyahay sabax oo ku salaamaya sidoo kale hawada ayaanu salaan u marinaynaa sabax marka waxaa waaye aniga iyo adiga inta noo dhexaysa sabax shaqada waa soo weyn warqadan waxay naga soo gaartay aaba maxamuud maxamed iyo maama khadiijo maxamed iyo habraxaabe maxamed absuge iyo habraxabibe maxamed absuge iyo abti cabdulaahi maxamed absuge abti maxamed maxamed absuge abti daahir maxamed absuge abti xasan maxamed absuge abti cabdi maxamed absuge abti abshir maxamed absuge cabdiqadar maxamed maxamuud iyo naciimo safiyo maxamed cali xasan iyo saxardiid xaashi ardaale iyo sadiiq faarax maxamuud iyo dayib maxamed caydiid iyo kamas faarax barre iyo cabdulaahi maxamed xuseen shirwa cabdisamad maxamed sigman cabdiraxmaan cabdi cali iyo maxamed axmed bulaale mahad axmed xaashi mawliid cabdulaahi maxamed yaasiin maxamed saleebaan xuseen cabdulle nuura laafa cabdiraxmaan bidhaan xaaji daahir farxaan maxamed jimcaale iyo cabdirasaaq catoosh iyo cabdifataax ibraahim cagayare iyo faarax lamaane ibraahim maxamed aadan dhammaan dadkaasoo kala jooga dalka gudihiis dibadiis waxay hambaliyo meher u dirayaan cabdulaahi maxamuud maxamed iyo aamina cali xasan oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafada sanca isku waaro ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay dhinacii heesaha ayaan mar kale jaleecinaa falastiin dhegeystayaashan waxaan usoo qabanaynaa heesta halkudhigeedu yahay ilmo waxaa ku luqeynaya fanaanka saalax qaasim naaji weliba heestani ibraahinu kabankay cajiib kusii tahay Haye.
waxa uu leeyahay ilmada iga jabaqle iyo jileecaba aan qarsad haye hees ka socota buu leeyahay codka macaan ee saalax qaasim nagula raaxaysta
markuu dadku jifiixalayay jir baa da'ay ana helin jug iyo onkod baan ku kacay markuu dadku jifiixalayay jir baa da'ay ana helin jug iyo onkod baan ku kacay waxaan jeedaaliyon jaleeca helaadiyaba dabe ku jaciiri haw waxaan jeedaaliyon jaleeca helaadiyaba dabe ku jaciiri haw haddaan jeeyo laabala hayaan ku jacsin lahaa jariyo gebibayga xiga jid baa ka sokeeya haddaan jeeyo laabala hayaan ku jacsin lahaa jariyo gebibayga xiga jidba ka sokeeyade talana jeerin bay gasho jeegan baan isdaawana iyaba jiilaal ku helay talana jeerin bay gasho jeegan baan isdaawana iyaba jiilaal ku helay jiriiri oo dhaweyn jacayl jacayl jacayl miyey bi'in kartaa aduu lumay wadaajirke jacayl miyey bi'in kartaa aduu lumay may wada jirkeen shaxdii jare taagayaay haddaan irma lagu jalladin afareen lagu jiqsin jilbisu wey laba afreen maxay jidhiiri cod daweyn jacayl jacayl jacayl miyey biin kartaa hadduu may wada jirkeen jacayl miyey biin kartaay hadduu lumay wada jirkeen ilmadan iga jabaqalayo jileecabaha aan qarsado ilmadan iga jabaqalayo jileecabaha aan qarsado malaajano way hadhee malaajano way hadhee ilmadan iga jabaqalayo jileecabaha aan qarsado ilmadan iga jabaqalayo jileecabaha aan qarsado malaajano way hadhee malaajano way hadhee qalbigiisa hal loo jabshaaye abaar jahaa saarta iyo wakhtigu uma jili budhigo qalbigiisa hal loo jabshaaye abaar jahaa saarta iyo wakhtigu uma jili budhigo ilaan jibin qaraxda iyo danab subax jidhidhigiri jirkay jirkay ku xanuunjiyaa ilaan jibin qaraxda iyo danab subax jidhidhigiri jirkay jirkay ku xanuunjiyaan shaxdii jare taagayaay haddaan irma lagu jalladin afareen lagu jiqsin jilbisu wey laba aflee shaxdii jare taagayaay haddaan irma lagu jalladin afareen lagu jiqsin jilbisu wey laba aflee ha yeeshee jalaq le oon arkayaa jidhaan biyaa lahayd qamaan kama joojiyee hayeeshee jalaq la-oon arkayaa jidhaan biyaa lahayd qamaan kama joojiye maxay jidhiidhico daweyn jacayl jacayl jacayl miyey biin kartaay hadduu lumay wada jirkee jacayl miyey biin kartaa hadduu lumay wada jirkee madan iga jaba qala iyo jileecabaha aan qabsado ilmadan iga jaba qala iyo jileecabaha aan qabsado malaajano way hadee malaajano way hadee ilmadan iga jaba qala iyo jileecabaha aan qabsado ilmadaniga jabaqalayhum jileecaba aan qarsada malaajano way hadhee malaajano way hadhee ilmadan iga jabaqalayo jileecaba aan qarsada ilmadan iga jabaqalayo jileecaba aan qarsada
warqadan markana ugu dambeysa barnaamijkeena waxay naga soo gaarta haaruun macruuf ismaaciil xuseen farjar mano cumar xasan cabdifataax daahir jeyte maxamed cabdi sandheere sahre ciilan nuur caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandurey waxay tahniyad u dirayaan ismaaciil mukhtaar cumar iyo sacdiye maxamed nuur oo ku aqalgalay magaalada muqdisho noqda kuwa isku waara ubad kheyr qaba kale hela aamiin ayaanu leenahay haye ibraahim heesta ugu dambaysa ee dhegeystayaasheena fariisan u soo qabanaynana waa waa heestii bidhaan iyo fanaanka cumar cabdulle shole
kalgacaylku baaho bilowgii adduunyada kalgacaylku baaho bidixdii aadanba laga beeray xawo bilowgii adduunyada kalgacaylku baaho bilowgii adduunyada kalgacaylku baaho bidixdii aadanba laga beeray xawo barashiyo jacaylkay isu baadi goobeen barashadii jacaylkay isu baadi goobeen bacdigoodii miso kuwa beriistay barashadii jacaylkey isu baadi goobeen barashadii jacaylkey isu baadi goobeen bacdigoodii miso kuwa beriistay kuwow bidhaanshay meel looga baahnaa barbixii noloshiyo ugu baaqay barwaaqo kuwow bidhaanshay meel looga baahnaa barbixii noloshiyo ugu baaqay barwaaqo midbow baleeyo bool ka tuuray midbow baleeyo bool ka tuuray ruuxu baalaanbalay kaa waayay baxnaanu aniguna aniguna bahdeen ku biiri doonaa
heestaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenna iyo xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay dhegaystayaal waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o e da waxaanu kusii durqaynaa guntii iyo gebagabadii barnaamijkeeni galabnimo haddana eh, saaxiibkay nuur ayaa hees macaan inoo soo xulay ister iyo cumar nuur cabdille dhegaysi habboon
anaan socodka laafiah hagarlii wax qabaashada hindiisi iyo faalada celiiska sheekada haddaan caana lagu habin ama hooyadeed korin maxaysiin asluubta nuux shoodkee haddaan caana lagu habin ama hooyadeed korin maxaysiin asluubta waxshoodkee wax kugu abuuna abuuna istaagi wax kugu abuuna abuuna istaagi wax kugu abuuna abuuna istaadi wax kugu abuuna abuuna istaadi harirahaanugaari kiwadahari hagarlii wax qabaashada anaan socodka laafiah hagarlii wax qabaashada hindiisi iyo waa tahay dhegaystayaal codka macaan ee allaha u naxariistay cumar nuur cabdille iyo heesta ister waxa ay u dambeysay idaacaddeenii galabnimo waxaan idin leenahay aniga iyo saaxiibkay nuur xasan nuur bukhaari iyo ayaan oo dhinaca farsamada inoo haysa iyo anoo jaamac buulo jaamaca ismaqal dambe
nuux shoodkee haddaan caana lagu habin ama hooyadeed korin maxaysiin asluubta nuux shoodkee wax kugu abuuna abuuna istaagi wax kugu abuuna abuuna istaagi harirahaanugaari kiwadahari marka roobka uu waxariidu haradew jiiftugeedaa